waxaad igu qiimaynaysaan higsiga aragtidayda aan jeclahay inaan idinku hogaamiyo haddii aad isiisaan kalsoonidiina oo aad ii doorataan guddoonka golaha shacabka baarlamaanka tobnaad hase yeeshee mudana guddoomiye iyo mudanayaal intaan labadaas qodob aan gudagelin ii ogolaada si kooban aan u dulmaro waa maxay arrimaha horitibinta koowaad u leh soomaaliya una baahan in la siiyo mudnaanta koowaad inta lagu guda jiro muddada xilhaynta baarlamaanka tobanaad aad marka istraatiijiyada xagga istraatiijiyada soomaaliya ay u baahan tahay shan arrimood baan ka soo qaaday mana ku koobnaa hase yeeshee arrimaha koowaad ee soomaaliya u leh mudnaanta koowaad waa inay noqotaa amniga iyo sidii dalka loogu soo hoohin lahaa nabad weli ma lihin soomaaliya weli ma yeelan istraatiijiya cad si wada jir ah loo ansixiyey oo leh nidaam siyaasadeed qeexaya qorshe habaysan oo lagu fulin karo istraatiijiyad lagu sugayo amniga looguamniga looguna gudbayo loona gundhigayo qorshaha lagu gaarayo nabad waarta waa mid dalkeenu uu baahi daran u qabo saa daraaddeed waa inwaa inaan u howlgalnaa dejinta istraatiijiyad amni iyo nabadaynta dalka oo howlgelinta dhisidda iyo howlgelinta hay-adaha dowladeed ee heer qaran iyo heer dowlad goboleed fulin kara arrintan waa inaan xoojinaa oo midaynta dhismaha ciidamada qalabka sida weligeen kuma jiri karno ciidamada caalamiga ah sida amisom in ay ilal abad nala joogaan waa in uu jiraa qorshe aan mas-uuliyaddan kala wareegi karno saa daraaddeed waxaan u baahan nahay tabtii iyo xeeladii aan kala wareegi lahayn mas-uuliyaddaas mudanayaal shimbiruhu waxay ku duulaan laba baad dowladnimadana waxay ku duushaa laba baad kuwaas oo kale ah dowlad xukuumad ama dowlad rayad ah oo maamulkeeda maamulkeeda shafaafi yahay iyo ciidamo qalabka sida oo u ilaaliya amniga iyo gobonimada gobonnimada dowladda arrinta labaad oo mudnaan lain mudnaan la siiyo mudnaanta koowaad la siiyo u baahan iyo horitebin waa inay noqotaa heshiishiinta bulshadeenna horumarinta sarraynta iyo ku kala dambaynta sharciga iyo hagaajinta xukunka iyo maamul dowladeedka saddexdaas arrimood waxay muhiim u tahay helidda kalsoonida shacbiga ugu kalsoonaanaya dowladdiisa waxaa intaa dheer in uu howlgalinaan u howlgalno in aan dhab si dhab ah wax uga qabanno sugidda milkiyadda gaarka ah iyo milkiyadda milkiyadda guurtada iyo maguurtada ee dowladda iyo kuwa dadweynaha iyo inaan dib u eegis dhab ah ku samayno heshiisyada caalamiga ah ee xukuumaddu gasho iyo anagoo iskuanagoo isku tashanayna u howlgalno dib u celinta barakacayaasha iyo inaan qorshe cad u samayno dib u soo celinta qaxootiga ummaddeena ku dayacan dalalka shisheeye waxaa kaloo aada muhiim u ah arrimahan arrimaha heshiisiinta ummaddeenna ay ka mid yihiin in aan si dhab ah iyo oo walaaltinimo ku dheexan aan u wajahno wadaxaajoodka dib u heshiisiinta u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan arrinkani waa in laga daayaa ashuunku aadaamidda ee waa in si dhab ah loo gudagalo waxyaabaha iyo cutunka la kala tusanayo si loo gaaro go-aan wax ku ool ah oo ummadda u ron waa hubaal in dal ahaan iyo dan ahaan iyo deegaan ahaan soomaaliya iyo somaliland marna ayna kala maarmin waa arrin mudan in loo in loo huro wax walbo oo ay u baahan tahay